wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in saaka dagaal uu ka dhacay saldhigga daynuuna ee ciidamada dowladda soomaaliya oo siddeed iyo toban kilomitir ka baxsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalkan ayaa dhacay kadib markii ay soo weerareen maleeshiyaadka al-shabaab warkan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh kooxda al-shabaab ayaa duleedka deegaanka daynuunay waxay ku dileen laba ka mid a askarta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan qeybta lixdanaad ciidanka kooxda al-shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qeybta lixdanaad ciidamo gurmud usoo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan aadan maxamed cali aadan baawiish oo ka mid ah saraakiisha qeybta lixdanaad oo aan khadka telefoonka kula xidhiidha ayaa v o a u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada daynuunay islamarkaana laba askari laga dilay ciidamada isagoo intaasi ku daray in kooxda al-shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan xaaladda xerada daynuunay ayaa haatan degan waxaana gacanta ku haya ciidanka qeybta lixdanaad ma ahan markii ugu horreysay weerar kadisa lagu qaado xerada daynuunay laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qeybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada baydhabo markii ay weerareen kooxda al-shabaab waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo